bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kulanka golaha shacabka oo maanta kuramla'aan u baaqday maxkamadda sare ciidamada oo la soo taagay taliyihii saldhigga horowaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay shir cilmiyeedka labaad ee siyaasadda dhaqaalaha bankiga dhexe dhismaha waddo muhiim u ah bulshada degmada yaakshid oo laga dhagax dhigay degmadaasi wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan madaxda sirdoonka israa'iil iyo maraykanka oo qadar booqanaysa saxaabad joojin loogu sameeya khaza qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu iyo baqadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaysteer intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aanu ku bilaawne kulanka golaha shacabka ayaa maanta ka horam la-aan u baaqday maxamed abuukar caseer ayaa warkana inuu eegaya galfadhiga baarlamaanka ee maanta u baaqday ka horam la-aan ayaa waxaa dhowaan furay madaxweyne xasan sheekhe waxaana uu guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ku tilmaamay nasiib darro in uu maalintii ugu horreeyey uu baaqdo kadib muddo saddex bilood ah oo ay fasax ku maqnaayeen xildhibaanada golaha shacabka maanta waxaan islahayn inuu shirka noo furmaayo oo aan ballaabayno maadaama fasaxagii labada bilood ahaa hal bil oo cibaadaadkii maaragtay sababeen aan xajkii ku soo toosay aan saddex bilood fasax soo dhammaysanay maanta waxaan aad u falaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo shirka noo furmahayo shuruucdii kalfadhigii afaraad dhaqaagi waayey aan xoogga saarayno maanta shaqada aan ballaabayno walaalayaal aadaan ugu xumay maanta in koorama la waayey la yidhaahdo boqoliyo siddeed aan dhaafi weynay waxaan aan aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaano boqol iyo konton boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan gaarhaya inay magaaladan joogaan marka walaalayaal waxay u ekaanaysaa annagoo saddex bilood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceeb ay ku tahay ummadda aan matalaynayna waana dhabsanaysaa xildhibaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugaysay inay ku dhaqaaqaan waajibaadkeen aan dalka u hayno oo lanoo doortay inaan ummadda u shaqayno waayo oo aan wakhti gelino marka saakay waxaan isleeyahay qalad weyn ayaa dhacay marka waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada yimid si soo xilqaamay waa mahadsantihiin waajibkeenad waajibkiinaad gudateen oo dastuuriga ah waa idinka mahadcelinayaa ee maantanka xildhibaano badanaa yimid runtii aad iyo aad baa idinkaga mahadcelinayaa xildhibaanada maanta imaan waayey kuwo dibadda jira oo weli imaaneen iyo kuwo dalka jiro ay kala yihiin waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaankii waa la furay saddex bilood aan maaragtay fadhigaan ka maqnayn ha yimaadeen xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga oo imaan waayey walaalayaal baarlamaankiin waa ceebayseen idinkan waa isceebayseen waajibaadkiin aad gudan weysay waxaan leeyahay walaalayaal ha la soo xaadaro ha la soo xaadaro maanta saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaana shirki maanta u qabsoomi waayo xildhibaano ah
xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanadii maanta soo xaadiray kulanka balse ku hungoobay in kulanka uu qabsoomo ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay kalfadhiga baarlamaanka ee maanta baaqday waa ka xumahay maanta inuu kalfadhigii baarlamaanka naga baaqdo waa ka xumahay runtii siduu guddoomiyaha baarlamaanka sheegay dad joogo magaalada muqdisho joogo oo caasimaddii joogo inay soo xaadiri waayaan waajib ayaana saaran waxaad og tihiin dastuurkii dalka ayaan qabiyeynay oo afar cutub oo ka mid ah muxuu ahaay intaan ansixinnay kow iyo tobankii cutub oo kale ayaan meelna ku sheegin shuruucyo badan oo dalka u baahnaayo oo doorashooyinka dalka ka dhici doona saamayn ku leh waa inoo yeelaan maanta qofka xildhibaankaa ee isagoo joogo aanan shirka imaanayn waxaan aaminsanahay khayr mas-uulnimo inay tahay xildhibaan waajibkaada gudo tan kuga habboon waa taas oo keliya lagaa doonayo waxaa runtii hubaala tusaale aan u soo qaato neef xoola ah oo aad qashay ee inta garbaha ka korreeya oda xalaalaysa oo inta garbaha ka korraysa lagu yidha xalaal waay inta ka hoosaysana xaaraan waay ma cuni kartid ee culmo ay ka fadwata qofka caamaha waad garanaysaa inuu shakinayo waxaa hubaale dastuurkii dalka inuu noo qabaysan yahay in maanta shuruucda la samaynaya xataa meel loo raaca ayna jirin haddii maanta lii keeno guddiga arrimaha gudahan ka tirsanaya lii keeno sharcigii doorashada qodobka cutubka shanaad waxaa ku jira madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaanka cutubkii aan ansixinina waxaa ku jira madaxweynaha waxaa dooranaya golaha shacabka kee aan xigin doonaa marka tan shakiga dhalinaysa waa taa taasaa la rabaa inaan xal ka gaarno taasaa la rabaa inaan een, muxuu ahaa aan iftiiminno taasaa la rabaa inaan eh, shacabka soomaaliyeed ee naga sugaayo shaqadu fadhiga maanta ayaa waxa uu qorsho u ahaa in looga hadlo xeerar iyo sharciyo muhiim ah sida uu hore u shaaciyey guddoomiyaha baarlamaanka maxkamadda sare ee ciidamada ayaa la soo taagay taliyii saldhigga huriwa maxamed ayaa warkan muqdisho ka soo diray maxkamadda sare ee ciidamada qalabkiisida soomaaliya ayaa maanta waxaa ka soo hormuuqday taliyihii degmada hiilwaayi koox uu markaasi hogaaminayay kuwaasi oo maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad ay hore xukunno kala duwan ugu riday cabdifatax qusla iyo kooxdiisa ayaa waxaay markaasi lagu eedeeyey inay dil u geysteen ganacsada abuukar kaabax oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed islamarkaana ay ka afduubteen degmada hiilwaa ee gobolka banaadir iyagoona ugu dambeyn ku dilay degmada garas baaley ee gobolka banaadir dhegaysiga maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo maanta ay markaasi kasoo hormuuqdeen cabdifataax iyo kooxdiisa ayaa waxaa dhegaysiga ka qaybgalay dhinacyada ay markaasi dacwada u dhexayso qaar ka mid a markhaatiyaasha cusub ee la horkeenay maanta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida ay wax u dhaceen Eh, liibaan waa wada shaqaynayna in muddo ah kadib waxaan ka dareenay eh, in uu qalqalgelinayo ama uu ku takrifalayo ama uu samaynayo waxyaabo ka soo horjeeda heshiisaadka aan galnay waxaan go-aan ku gaarnay inaan shaqada ka ceyrino annagoo marayna nidaamkii loogu talagalay qof marka uu shaqo ka tegayo waxaan u dirnay warqad ofishiyaal ah oo ka soo baxday xafiiska shirkadda weliba guddoomiyaha xafiiska shirkadda oo markaa xaq uu u qorayo article of associationka ama xeer hoosaadka shirkadda ee qofka shaqada ka ceerin kara qofka kale email aan ugu dirnay waa uu aqbalay shaqadiina waan ka ceerinay waana u sheegnay hantida markaa shirkadda deyn ay ugu lahayd intaa kadib khilaafku wuxuu kusii xoogeystay in aan booska isaga aan ka ceerin aan ku bedelnay yar ka dhinta alla u naxariiso walaalkay ah taliyihii hore ee taliya qoslaaye iyo xasan dhini cabso waxay kasoo degeen gaari Eh, taliyaha wuxuu i weydiistay jeebo wuxuu dhahay jeeb baan rabaa ee jeeb isii waa u doonay waa u soo baxshay waa siiyey xoogaa waa la kaftay maxaa dhahay eh, taliya eh, caawa jeebo maqaad jirin caawa xanaaqsataya soo xirtaa markaa wuxuu u dhaha walaalkii baa dhaqancin la geynayaa Eh, sidaasaa kaga qaadaa markii oo kiiskan dhacay subaxda khamiista ah maxaabiista waxaa ku wareejinayay saldhigga xamar jajab sidaa darteed jabada u baahday waa weydiiyey jabada sidaas jabada ugu qaaday waxaa waaye aniga laakiin jeebdi iyo waxba layguma xirin abuukar waa la istaajiyey gaarigaa la geliyey oo ay wateen asgarta kadib een, aniga gaariga lemi ee, aniga asgari kale ay dhahay dhinacan ka bax oo wadada waxaa jiro dhinacna dhagaxa ku xiran dhinacna een, waa xaafadihii marka dhinaca dhagaxa ku xiran iyo dhahay asgariga dhinacan ka bax mana soo fiiri kartid Een, abuukarna gaarigay een, askarta ku wateen dhinaca kale oo xaafadaha ay ku degteen dhinaca kale xafiiska xeer ilaalinta ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay sheegeen in markaasi cabdifataaxi kooxdiisa ay galeen dembiyo waaweyn maxkamadda sare laga sugayo inay cadaalad waafajiso taliya dad afduubto taliya dad kii uu asaga mas-uulku ka ah oo soo maciin biday waxyaabaha qaar waxaa waaye xataa bil'aadnimada ma keenayso qof adigu soo maciin bido ku dhahay meeshaas iyo daay inaad adiga aad uga bedelato inaad dhibaatayso asaga oo aad ka shaqayso jeebadii lagu xiri lahaa inaad ka shaqayso indhihii baashi lagu xiri lahaa maaskarihii mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay sheer cilmiyeedka labaad ee siyaasadda dhaqaalaha bankiga dhexe maxamed suleymaan ayaa isaguna muqdisho warkan inoogu soo diray shirkan sanadkiiba mar la qabto ayuu maanta diiradda lagu saarayay oo adkaysiga caqabadaha dhaqaalaha kobaca dhaqaale loo dhan yahay iyadoo loo marayo nidaam maaliyadeed oo xasiloon xaamilina kara bixinta deymaha shirka waxaa soo qabanqaabiyey bankiga dhexe ee dowladda soomaaliya iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda cabdiqafaar xaange la taliyaha madaxweynaha ee dhaqaalaha xasan aadan hoosow agaasimayaal iyo madax kale guddoomiyaha bankiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa mar uu munaasabadda ka hadlayey sheegay in amni la-aan aan la horumarin karin dhaqaalaha dalkeenna
waxaa laga maarmaana in la helo amni sugan haddii aanu jirin amni sugan way way adag tahay in dhaqaale la horumariyo waayo dee adigu iska feker maalgashaduhu ama institution ha noqdo ama qof ha noqdo markuu maal gelinayo meel wuxuu ka fekeraa war si- horta amnigii ma jira amnigaa maaha keliya inaan xabad iyo qarax dhacayn waxaa ka mid a eh, eh, in ma heli karaa cadaaladii iyo justicekii aan u baahnaa ama ganacsigu u baahnaa ama horumarka dhaqaalu u baahnaa wasiir ku-xigeenka maaliyadda cabdiqafaar xange ayaa sheegay in dhaqaalayarida jirta ay sababtay in mashaariicda waaweyn ee wax soo saar kale aan la hirgeli karin annaga xaaladda aan ku jirno maanta soomaaliya eh, waxaan ku jirnaa xaalad soo kabasho ma rabo inaan ku dheeraado laakiin waxaa hubaal ah dowladdu wakhtigan la joogo horumarka regulation iyo eh, inay amniga sugto iyo inay policy paper soo saarto iyo sharciyadii loo baahnaa iyo adduunka wixii looga baahnaa inay ku xirto unbay qaadan kartaa dakhligeenna iyo dhaqaalaha maanta aan haynaa in aan dowladda soomaaliya iyadu ay dhaqaalo ku bixiso oo ay bajetkeeda uga allocate garayso mashaariic waaweyn oo developmental ah, oo xoolaha life stock wax looga qabanayo oo beeraha wax looga qabanayo oo labadaba lafdhabar u ah iyo kalluunka aduu wax soo saarka oo dhan ama wadooyinka iyo infrastructureka iyo airboodada iyo railways wax looga qabanayo ma samayn karto laakiin si sahlan baa jirta oo adduunyadu ay ku samaysato oo oo loogu sam- loo samayn karo waxaa la yidhaahdaa tri waxaa la public private partnerships dowladdii lacag ma hayso privatekiina lacag buu hayaa wuxuu ku maalgeliyuu leeyahay dadkiina horumarkii bay u baahan yihiin aniga waxaan aaminsanahay policy paperkan in loo- aanu aaminsanahay inay ku jirto oo ay tahay inaan xoog la saaro oo awoodda dowladdu isugu geyso xoolaheenna iyo horumarkeenna iyo dhammaantood horumarka aan taage aan rabno oo sida halka lagu qoray ah horumar oo yani caqabadahan u adkeysan kara xasiloon hor- ko- koboc la sameynaya dhismaha waddo muhiim u ah bulshada degmada yaaqshiida ayaa laga dhagax dhigay degmadaasi maxamed idle ayaa muqdisho ka soo diray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir oo uu helinayo gudoomiyaha degmada yaaqshid ee gobolka banaadir ayaa maanta waxay si wadajira u dhagax dhigeen waddada isku xirta waaxyaha horseed iyo heegan ee degmada yaaqshid waddada dayax mool oo ah wadda muhiim u ah isku socodka bulshada degmada ayaa marta suuqbacaad ilaa iyo isgoyska fagax munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha kala duwan ee maamulka degmada saraakiisha ciidanka amniga ururada bulshada degmada iyo xubno ka socday maamulka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale ugu horreyn mid ka mid ah guddiga xaafadda ee dhismaha waddadan ayaa ka hadlay munaasabadda mudane guddoomiye waxaa sharaf noo ah inaad noo dhagax dhigto waddada dayax mool oo bulshadii deegaanka ay isku abaabushay iyadoo kaashanaysa degmadeeda yaaqshiid iyo guddoomiyaheeda Eh, sharaf weynay noo tahay inaad dhagaxa aad noo dhigto maanta insha allahu wixii dhimanna waxaa noo dhammaystiri doonaa guddoomiyaha degmada yaaqshiid haddii alla idmo sidoo kale waxaa eh, bacda fadlillaah waxaa ammaan mudan eh, guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guddigiisa iyo guddoomiye ku-xigeennadaba guddoomiyaha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir suleymaan maxamuud fargax ayaa sheegay in waddadan lagu dhisayo isku tashi bulshada iyo maamulka degmada ah waxaa waddadan ilaahay fadligiis kadib een, juhdi weyn ku bixiya guddiga halkan taagan ee xaafadda ee is abaabulay ee juhdiga bixiyey ee dadkii deegaanka abaabulay shaqo fiican ka qabtay aaday u mahadsan yihiin een, roob roobaa aa, da'aayo nimca ilaahay da'ayso intaas kadib insha allahu tacaala waxaa halkaan iskugu imaan doonaa xargijarka waddadana insha allahu tacaala iskugu imaan doonaa waddada wadda muhiima oo suuqbacaad ilaa fagax xiriirinaysa waaye insha allahu tacaala sidoo kalena waxaa qaybta kale lagu dari gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa ku ammaanay maamulka degmada yaaqshiid iyo bulshadaba isku tashiga ay ku horumarinayaan degmadooda islamarkaana ay horseedka ugu noqdeen degmooyinka gobolka banaadir dhagax dhiggaan maanta goobjoog aan ka ahaano waddada dayax ee, u dhaxaysa ee, waaxda horseed iyo ee, heegan waxay dabcan ee, muujinaysaa yaqshid abaabulka ay ku jirto iyo diyaargarowga ay ugu jirto bilicda iyo dhismaha wadooyinka kala duwan kuwa interlooga ah iyo kuwa laamiga ah intaba halka aad naga dhegaysanaysaana waa reediowja horumarkana wararka dibadda dadaaladii ugu dambeeyey diblomaasiyadeed ee heshiiska xabajoojinta loogu raadinayo khaza ayaa madaxda sirdoonka israa'iil iyo maraykanka ku tagayaan dooxa si ay ula kulmaan madaxda sare ee qatar iyo masar wadaxaajoodyada xabadda lagu joojinayo iyo sii deynta dadka laga haysto israa'iil ayaa qatar maanta dibu ugu bilaabanaya aqalka cad waxay sheegeen in weli farqi uu jiro balse rajada in ugu dambeyn bisha la gaara ay tahay wax la rajaynayo waxay u muuqataa in xamaas ay isaga hareen go-aankooda ah in israa'iil xaqiijiso xabjoojin rasmi ah ka hor intaa wadahadalku bilaaban balse waxay ka digeen weerarka israa'iil ee xoogeystay in uu dhaawacayo heshiiska dadka khaza waxay sheegeen in ciidamada israa'iil ay xoojiyeen weerarada waqooyiga iyo koonfurta khaza akhyaartaan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaari waanaga intaa cidduu warkayga segay waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebooku kulanahay radio johar sidaas iyo nabadgelyo